anna wala fadaayay horta walakin sheegay mayleraayo wala jare qofka freedom waayo walayfado xur ee ususuubi oo uswanaagin arag meelo musharax reeyun ee meelo macnaha waa lan wala la wadaday oo xidig leerow xidigna lankii boqol sara suubiyo oo dadka shalqaybiyo annaba waaba hamiin jiifadu waaye bixidiga la dooradee beesilika dhiibee hamiin jiifadu waaye markana jiifadu waaye hiraabtii markii dhaarta dheedi kabacdi go-aanka lanken qoray oo ka dhaqaaqa in mayleraay guddoomiye baarlamaan inis sharaxiyo markii dambana dad badan ana ilamid ah yahay sharaxeen yah markan wala waaye siyaasad ahaan annaga hadda awoodda inka saraysa sharciga oo shirkad kasta oo heshiis lah lagala lan kasta oo la magacaawo wala la horsheenay baarlamaanka lahasheenay awoodda aan wala islahay haddii ada guddoomiye baarlamaan nagata awood qaybsiga mayleraay kaalin wiina ku dheeli kortayashae hadda kahor haddii la dareertan afartii sana hadda xasan sheekh miila haysadi lama safiira helni in lama agaasimi hal xoogae guuda helni awood qaybsa dhiiday walaana infadaay guddoomiyaha baarlamaanka shirkad kasta oo dibadda oo maylera heliisa lagala dawladda baarlamaanka la horsheene lan kasta wasiire baarlamaanka la horsheene meel walalka shal qaybsadaayo meelo waay meelas markoo seewa lahay ilaahay lay tala saaradi haddana ilaahay lama cod isii haddana mustaqbalka wala waay siyaasadda mayleraay walala ku yaabe in fursaddii ana helo ana ka guulaysada markun mayleraay horta xaaladan saasahayti go-aan ana deeri oo ana ka dhaqaaqyahayti okay doctor diris cabdidaktar wali haytay aqoon-yahan walbadan un dooda jari deegaanaduun horumarka kiisho marka ada oo geeka xilkii umtaalika matalaasi ogolaha shacabka ada oo hayta mafay lahaynay ini fikridda usaajeediyahay shariifka ka taageerta si markoolay lanka horseeda ini la deeri hogaanka sare ee dalka soomaaliya mafay lahaynay fikriddaas fikraddu wala faylahaada faday markii ada barnaamij laisku ogi lambaran dega may ku qooyo kor walwalba wala imbaahanyihin kasaashe marka hor intii ada qorshayd problema kooye problemka may ku kooy may koosgareey salin xalliye go-aan wada jir eh mahayna go-aan shaksi qof oo wadado hayti shaksi haddii isu wadada aan xubin baarlamaan ahaa ana meelian markaas in arag inti wanaagka jarta iyo maylaraay oo umadunlaka badbaadii koraan are marka awood ka weyn oo awoodo ilaahay me awoodo kale kiigta awooddan sharci dejinta oo dastuur maylaraay golaha baarlamaanka waay golihii baarlamaanka walbadan oo madaxweynaha haddu kor usu fadiya diidan anu meelas haddii ana ka dhegi soomaaliya si cadaalada in maamulo fadi shanta soomaaliyeed si cadaalada awoodda in qaybsada fadi qorshaha ana markaas aqligay ka jari taasahayt qorshaha lamaad ana ka jarin wala haytay in ummadun soomaali sidii tee wada siminta shan qabiil layin shan meeloodna in la mideey midnimadiona wala ka jartay baarlamaanka ka jarta markaan qorshe oo go-aan shay ana lahaayay oo ana fadaayay in ummado wala inku qabado awood qaybsigna ka helaya ana qorsheyahay afkaarta afkaarta geeka hoba inuu doctor idriis waa weliba jareen geeka baarlamaanka jara adiba gobrongeed waana ku mid egta baarlamaankun geeka jara oo adiina ku mid egta ka idriis ahaan maadaama walbadan isbedel ini la suubiye ada idan fada jartay golihii aqoon-yahanada markii aad ka jartay islataa baarlamaankun ku bedelayahaan aad hordhaanhaan araga jartay dhiniga aqoonta aragti dheeraanta siyaasada iyo karsanaantaiyo dhatiyo siyaasada iyo wadciga dalka geekuisu maraa eed iyo eed ana macnaha intaan had lamadun beri ka jari doorashada baarlamaanka dareertii shirarkuna qabsadaanay dad oo aqooyahane eh si isan dheegaysan dadka hadda ha inas sharaxay guddoomiyaha baarlamaanka ku-xigeenadiisii lan lan ku yarahaysada ma jarna kulli mutacalimiin ahaya aqooyahan badan oo cusbaha gali dad cusubaha gali oo sidiitay oo kale ah markan waa aan wala ero kore baarlamaankan hadda dhisimi waa baarlamaan soomaaliya badbaadii karo ilaa lagu diro lama kun iyo labaatanka waa muuqaalka guud markii aan aragayo barkee dad badan hala sheekaysani hadda macnaha yaa isbarani meeliiska barani waa dadku goon in ummadan yoo badbaadiyeen yay badayin musharaxiin badanaa inteeganka dambooyntii xilka madaxweynenimada soomaaliya dad wali jaray geeka soomaalida markii laha ka hadal qaado musharaxnimada tiidiyo boqolkiiba boqol ka taageer fadi baarlamaanku hatiroogi islataa doorada koraan waanan heli koraan danta shacabka soomaaliya
haddii aad xasuusanto maalintii oo brofesor jawaari la dooradaay kabacdi khudba an aqriya walaka jirtay in soomaaliya lansamata bixiyow la doorada usolinfiriyo maylare aqoontiis iwal kasta unna hadda ana beesa mafmuweydi hoy laakiin tiim una ena wala fadaane oo iska hirin aqoonyahane dadka cusub eh in una ha kula dhex banna musharaxiintan meelo mayle raay madaxweynaha ina sharaxooyte lanka inka macquulsan oo mudun badbaadii kora ilaahayna inku tuuganna mayle raay istiqraara intu kudaanna si lan soomaali samata bixi kor lin helafadi iyo mayle raay ka talagalaan waana ilaahayna ku rajeeyanna waana beesna mu weydiihoyna dad saas ee oo gruub eed in badan ye'na ilaahay idin sheegin waan wal helee